bismillaahi raxmaani raxiim kowda safar kun afar boqol afartan iyo shan hijri kuna beegan sideed iyo tobanka agosto laba kun labaatan iyo saddex ujeedo bayaan ay ku midaysan yihiin beelaha mursade maxamuud hiraab iyo waacisli kulan dhex maray waxgaradka iyo culimmada beelaha mursade maxamuud hiraab iyo waacisle ee gobolka galgaduud kulankaas oo ka dhacay degmada ceelbuur kaas oo looga arrinsanayay duulaanka lagu soo qaaday deegaanada ay degaan beelaha saddexda ah waxaa kulankaas ka soo baxay qodobadan soo socda lamber kow annagoo ah beelaha mursade maxamuud hiraab iyo wacaysle waxaan isku raacnay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaceeda lambar labo waxaan isku raacnay in si wadajir ah aan isaga difaacno cadowga duulaanka ku ah deegaanada aan degno ee gobolka galgaduud lambar saddex waxaan caddaynaynaa degmooyinka iyo deegaanada ay deegaan saddexdan beelood ee ku yaala gobolka galgaduud looga dhaqmo shareecada islaamka ayna ka jirto nabadgelyo buuxda waxbarasho caafimaad adeegyo kale ee aasaasiga u ah nolosha bulshada cid walba oo isku dayda inay colaad iyo dhibaato la soo doonato deegaanadaasna waxaan u aqoonsanaynaa cadow saa'il ah oo duulaan ku ah diinta nafta maalka iyo sharafta beelaheenna lambar afar waxaan uga digaynaa beelaha soomaaliyeed inaysan ku kadsoomin mashruuca uu horjoogaha ka yahay xasan sheekh maxamuud ee uu ku doonayo in uu isaga horkeeno beelaha wada dhashay iyo kuwa dariska ah taas oo ay ka dhalan karto dagaallo sokeeye oo dib u soo cusboonaada lambar shan waxaan uga mahad celinaynaa dariska iyo guud ahaan beelaha soomaaliyeed ee iska diiday dhagaraha guracan ee uu meleegayo xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa jufooyinka qaarkood ee deriska nala ah in aysan noo soo raacin cadowga duulaanka nagu soo ah wiilashoodana ay ka reebtaan deris wanaaggana ay ilaaliyaan lamber lix waxaan murugada la qaybsanaynaa dadka shacabka ah ee ay diyaaradaha cadowgu ku xasuuqeen degmada galhareeri iyo wilaayooyinka kale iyagoona halkaasi ku beegsaday caruur iyo haween birimageydo ah sidoo kalena geystay burbur hantiyadeed duqayntaas ma noqon doonto mid la iskaga hari doono waana lagula xisaabtami doonaa cid walba oo kulug yeelata xasuuqaas lambar toddobo waxaan ugu baaqaynaa odayaasha siyaasiyiinta ganacsatada iyo cid walba oo u dhalatay beelaha mursade maxamuud hiraab iyo wacaysle in aysan qayb ka noqon duulaanka lagu hayo dadkooda iyo deegaanadooda lambar sideed waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada u dhalatay beelaha mursade maxamuud hiraab iyo wacaysle ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday deegaanadooda inay arrinkaas ka waantoobaan waxaan u ballan qaadaynaa qof walba oo dhalinyaradaas ka mid ah oo ka soo baxa safka cadowga duulaanka ah in loo nabadgelin doono naftiisa hubkiisana loo lacagayn doono loona damaanad qaadayo inuu si nabadgelyo ah ugu noolaado deegaanka lambar sagaal waxaan caddaynaynaa in odayaasha iyo siyaasiyiinta la shaqeeya maamulka xasan gurguurte inaysan nagu metelin hirgelinta dastuurka ay gaaladu waddanka u soo samaysay kaasoo oo ay rabaan in ay ku bedelaan kitaabka allah iyo sunnada nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam lamber toban waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay ku midoobaan kuna dhaqmaan kitaabka allah kaas oo ay ku jirto badbaadadeenna adduun iyo teenna aakhiro haddana waxaan bilaabaynaa saxiixayaasha beelaha saddexda ah lamber kow beesha murugsade ugaas cabdulaahi daahir axmed lambar labo nabadoon xaaji axmed xasan cadow lambar saddex nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim lambar afar nabadoon axmed dilixow jimcaale nabadoon cismaan sheekh yuusuf nabadoon mascuud xasan casir nabadoon cabdiweli nuur jimcaale nabadoon cabdiciid cabdulle ciire nabadoon axmed shire cali sheekh cabdulaahi suuley sheekh ibraahim habarwaa nabadoon cabdulaahi maxamed jiinge nabadoon xayle cali yare beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab nabadoon mire weheliye culsow nabadoon xaaji bashiir axmed xayle nabadoon macalin salaad gabayre nabadoon daahir cismaan faarax nabadoon daahir sharwac buure nabadoon maxamed warsame mataan sheekh yuusuf sheekh maxamuud sheekh maxamed ciise sheekh sheekh maxamed cabdulle juge nabadoon xersi geedi tooxow nabadoon cabdiciid cali gaban nabadoon mire sugulle cibaar nabadoon cabdikariim faarax absuge nabadoon faarax tahliil xaashi nabadoon daahir axmed canshuur wacaysle suldaan daa-uud xasan aadan nabadoon cali xasan geedi shadoor nabadoon muuse maxamed muuse hilka case nabadoon daa-uud cali gaafow nabadoon daahir xasan maxamed daahir dheere nabadoon ibraahim axmed raage nabadoon xaaji roog nabadoon cabaas caraaye wabilaahi towfiiq wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu